aftaa mahadsan tahay marka hore waan islaamayaa idaacadda maakahabitaa dowlada sharciga caan waa de waad maqasheen maanta hadda wax jiro ma jirin deegaanku maanta intaan ka ahayn dee dadka soo barakaciyay baa dhibaatada loo geystay oo haddana aan maanta aan maqlayno in aqaladii iyo deegaanadii ay ku sugnaayeen la guraayo waxaan ahayn oo maanta jiraa ma jiraan xaaladdu maanta waa degan tahay
laakiin wararka soo baxaya waxay sheegayaan in halkaasi khasaaraha ka dhashay dagaalkii shale ka dhacay uu sii kordhay maxaad xog ka hesheen haddii aad aruurisaan macluumaadka arrintaas ku saabsan
waa waa qasabka mar dambe dad shacab ah oo meelo badan iyo deegaano badan degan ayaa weerar lagu qaaday ayagoo xilli abaara ku jira dadkaas naga dhibaata la gaarsiiyey intaan hadda maqlayno dhimashada waa shan iyo toban dhaawacna waa ilaa soddon iyo dhowr barakac iyo dee dhibaato kale looga jirtaa marka waa macquul de in khasaaruhu kordho xilli walba maxaa yeelay deegaanada wax ka dhaceen waa deegaano balaaran oo dad rimiyo guurtaah oo iska dhibaataysan oo aan arrintan wax ay ku ogyihiin arag lagu barakeeyo lagu weeraray
maamulka kaliga shanaad ama ismaamulka soomaalida etoobiya mas-uul amniga u qaabilsan oo warbaahinta la hadlay waxa uu ku eedeeyey maamulka galmudug inay halkaasi gaadiid dagaal ay leeyihiin ka dagaalameen oo xitaa uu ku sifeeyey inaad xiriir la leedihiin al-shabaab arrintaasi sideed u aragtaan
walaa de waa maqalnay ma hadda qabno inagu de in ay tahay mas-uuliyad ama de wax hadda dee xal u noqonaya dhibaatadiisana dhacday in de shacab lalaayo lagu eedeeyo galmudug dagaala ku jirtay shabaabna uu ku jiray gabanadana waxaa la cadaysatay qolo kastaa cadaysatay dee marka iyagu rabto dan leedahay inay dee shabaab iyo dadka ku rarfato galmudug shabaab ma ahan dagaalkaasna qayb kama ahayn dad shacaba oo rarguutaa oo awalna gudaha etoobiya laga soo barkaciyey markii labaadna lagu dilay gudaha soomaaliya ayaa dhibaatadaas ku dhacday galmudugna meeshaas ma tegin dagaalna kama gelin dee siaan hore u sheegnana waxaan isleena dee arrintaas suuq male ma in maanta dee yidhaahdo galmudug al-shabaaba cid wax looga helayo iyo ciday maanta macno u samaynaysaa ma jirto waxaan aaminsanahay de arrintaasi tahay arrin la siyaasadaynayo xaqiiqdiina dee meelo badan taabanaysa aan ognahay dadka ka dambeeya arrintaas sidaas u aad iyo ujeedka ay ka leeyihiin intaba
hadda marka maxaa u qorsheysan maamulka galmudug maadaama dad badan goobta ay kasoo barakaceen dacdheer iyo deegaanada kale ku dhow dhow xiisado weli ay jiraan khasaare dhimashay dhaawac ay ka dhasheen qorshihiina muxuu yahay ka maamul ahaan
anaga de wuxuu nagu aadan dadka shacabka ah oo awalna saan kuu sheegay dee diraada iyo dhibaatadii abaarta haysatay haddana dee dhibaatada iyo coolka la geliyey in dee loo gudo wixii dee loo qaban karo haddii biyo tahay dabaa tahay loo qabto ayaan ku jirnaa haddii ilaa idmo waxaan sakuirna de in wixii dhacay ciddii geysatay la dabagalo mas-uuliyadeedana la baaro sida wax u dhaceen meesha ka dhaceen intaba iyo dhibkaas cidda mas-uulka intaba haddii ilaa idmo
arrinta hadalka ka soo yeeray ku aadan ismaamulka soomaalida etoobiya saameyn intee la-eg ayuu hadalkaasi ku yeelan karaa xiriirka u dhexeeya dowladda etoobiya oo xadwadaag la ah galmudug iyo maamulka galmudug
horta waxaad og tahay de annaga adaan galmudug nahay xuduud dheeraan la leenahay dowlad deegaanka etoobiya xafiisdeelada warkaas wuxuu kasoo yeeray dad ammaanka say sheegaan qaabilsan weli warkama hayno mas-uuliyiinta kale dowla degaanka iyo dowladda etoobiya intaba isku xiriiri jiraan ay magacdeena kale iyo magacdaas etoobiya qaarkood wada hadleen waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dee warkaasi waxaan is leenahay dee maahan war dee ka tusinaya xiriir ku dhacay galmudug iyo etoobiya waxa galmudugta waa la ogyahay etoobiya waa ogtahay soomaaliya waa ogtahay caalamkuna waa ogyahay xiliyadii u dambeeyey waxay galmudug la dagaalayay al-shabaab waxaa la og jiray maxaabiista hayso boqol ku dhow waxaasoo dee hawa iyo wixii horay loo qabtay intaba way caddahay waxay galmudug tahay mana de aaminsanin inay arrintaasi brograamka ay dhacaydaasi waxba naga bedeleyso xiriirka naga dhexeeyey iyo annaga waxaan ku sukasnay intaba
marka arrimahaasi ka gudubno oo gudaha galmudug usoo laabanno waxaa tahay wasiirka amniga maamulka galmudug ammaanka mararka qaar waxaa yimaada isku dhacyo ciidamada dhexdooda ah mararka qaar maleeshooyin ayaa dagaalama oo ugu dambeysa arrintii garoonka cadaado ka dhacday arrimahaasi wasaaraddu maxay u maarayn la-dahay
aftaa waa maasan tahay doorta dee dhacdooyinku iyo ciidamo isku dhacay de hadda ma cusba waa wax iska caadi ah oo wax darta dhammaan dee diniga soomaaliya midda kale darada amnigu qorshadeeda amniga waa wax iska cad waa qorshe dhigsan waana ku guda jirnaa haddii ilaha idmo wax badan waa naga qabsooneen wax badanna warajeynaa haddii ilaha naga qabsoonaan waxaad ma ogtahay dee dhibaatada jirta waxay tahay galmudug waxay leedahay cadow badan oo ay u horeeyaan shabaab inta dee aad meelo badan baata ka haysato dee wax badan oo qaadiga dhacaya laakiin waxaan kuwada jirnaa inaan wax badanna dhanka amniga ka qabano durfaan hor yaal amniga hagaajina bilaabna wararka qaar waxay sheegayaa in wasaaraddu ay ka hadashay in la qaado isbaarooyin yaalla galisoor ilaa gaalkacyo oo dadka mararka qaar shacabka ama safarka lagu dhibaateeyo xaggee arrintaasi maraysaa
arrintaasi dee mudday socotay broseskeeda iyo qorshaheedu waa gelagelo haddii ilaha idmo xilliga dhow fooda lagu soo haya waxaan rajaynaa arrintaasi in lagu tago nala dhamaystiro jilgudooyinkaas ayna soo galaan gacanta maamulka si dhamaystiran haddii ilaha idmo ugu dambeyntii wasiir dadka qaar ama beelaha galmudug markaasi ku aftirsada qaarkood waxa ay ku eedeeyaan maamulka inuu ku kooban yahay cadaado iyo koonfurta gaalkacyo oo ciidamadana badanaa deegaanadaas dad jooga laga qoro eedeyntaasi maxaad uga jawaabaysaa
wallahi de waa astaa waxaan kuleenahay de taasi waa waa un de waa waa arrin aan de xaqiira aan ka turjumayn ciidamada galmudug kala duwan noocyadooda dadka galmudug ku aftirsada ama dhistay qabiilka maqli ma jiro waa se lagu kala banaan karaa xaqiiqdu waa sidaas dee kow iyo toban qabiila galmudug inay ka kooban tahay dadkii dhistay lagu sheegaa ciidamada galmudug jooga hadday tahay dee kuwa federaalka milatariga hadday tahay daraawiishta nabad sugidda booliiska iyo kuwa badda intaba cid aan ku jirin aan arko waxaan u sababa ciidamada u dambeeyeen hadda tababarka u dirnay jabuuti afartan askari oo boliis ah waxay ku kala yimaadeen dhammaan qabiilaadka galmudug meeshaad adigu ay hadlayso dadkii ka tegey ayaa jooga maanta jabuuti meelo kale oo ka fogay dadkii ka yimi baa tegey ciidamada kalena waa lamid waase macquul de in meelaha fadhiga dowladda u ah ay u bataan dadka ciidanka noqonaya waxaana taas keenaya nin de degaanka laga shaqaynayo degan iyo nin deegaankiisii ama shaqaysto oo dad kaloo siyaasiyeed kale ku xirmay ay joogaan dee u sinaan maayaan